aan leeyahay maamulka puntland dadka aad leedihiin waxaan la wareegaynaa hantidiina iyo ganacsigiina ayaan la wareegaynaa de waxa weeye taasi tu aan suurtagal ahayn oon dhacayn baad ayaad sheegteen anu laakiin waxaan aaminsanayay maanta in waxa garooba yaala hadal geli karo iyo hantida garooba taala in lagu wada hadli doono laakiin tahargeysa iyo laasxaanood aad leedihiin waa la wareegaynaa taasi wax aan suurtagal ahayn wey marka hadalkaasna dib hagu noqdaan reer puntland odhahdaas waxaa ku socotaa gobolka sool dadka degan sool iyo sanaag iyo cayn bay ku socotaa marka waxaan leeyahay madaxweynaha arintaasi arin soconaysa maaha marka waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa dadka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn degan yaan laydiin wax kale beerlaxabsi kale yaan laydinku laxabsanoo daarood ahaan harti ahaan wax ayaan laydinku beerlaxabsan maanta markii madaxweynaha puntland uu leeyahay reer puntland waan la wareeganaa yaana anagu reer puntland baa nahay mani reer puntland reer somalilan baa nahay dana gobolada sool iyo sanaag iyo cayn marka waxaan leeyahay dadka wax la qaybsado reer soolow dhanka kale siyaasi khadar waxa uu fariin u diray madaxweynaha somalilan bulshada kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn oo ugu baaqay inay qayb ka qaataan horumarka ka socda dalka madaxweynaha jubuuradda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan leeyahay maanta uma baahnaa uma baahna wasiiro uma baahna wax kale maanta waxay u baahan yihin bulshadu gobolada sool sanaag iyo cayn waxay u baahan tahay maanta madaxweynaha horumarin bay u baahantahay horumarka in la gaadhsiiyo inay dowladdu gaadho inkastay dowladdu ay joogto laakiin haddana ay ka maqan tahay mashaariicii horumarka waxbarashada iyo caafimaadka biyaha taasaa maanta madaxweynaha jubuureedda somalilan aan ugu baaqaya inuu gobolada gaadhsiiyo waxaan leeyahay dadka reer somalilan ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn degan waxaan leeyahay maanta kaalaya dadka wax la qaybsada oo wax la tartama oo maanta gobolladeennu wuu ka hadheen gobolada kale walaahi wabilaahi watallaahi maanta waxaa jirta gobolka awda la yidhaahdo sida ay horumarka iyo bisnisyada iyo mashaariicda ay ka furteen somalilan magaalo weli magaala madaxda hargeysa ay ka furtaan mlms inaguna maanta qori iyo xabad iyo dagaal baynu ku jirnaa maanta waxaan leeyahay kaalaya dadka wax la qaybsada marka waxaa jira dad badan oo ku nool hargeysa iyo burcaba oo ganacsi iyo mashaariico kala duwanba ku haysta kuwaasi wax ali wax la yeelaa ma jirto wax dhiboo loo geystaana ma jirto marka waxaan leeyahay maanta madaxweynaha puntland dadku waxaa uu shirkaa jaraaid iyo waxyaalaha soo saaraya inayna waxbay yeelin oy tahay un kala fogeyn dadka la kala fogeynayo ugu dambeyn waxa uu siyaasigani la hadlay siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladaasi oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan isku soo dhoweynta bulshada kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn iyo xukuumadda somalilan waxaan ku darayaa qodobka kalean ku daraya waxaweye halkan waxaan kaga soo horjeedinayaa wasiirada ama xildhibaanada kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn waxaan leeyahay in aad u kala dab qaadaan oo isku soo dhaweysaan bulshada bulshaweynta gobolada sool sanaag iyo cayn kasoo jeeda xukumadda inta badan wax ka tabata inaad soo kala dab qaadaan oo u kala keentaan si ay mashaariicaha iyo horumarka ay uga qeyb qaataan madaxweynuhu uga qeyb qaato waa inay ka shaqeeyaan taas si ay u kala dab qaadaan iyagiyo bulshada haddaan bulshada iyagaa aan laisku soo dhaweyn waxaweye taasi halkaas dhibka imanaysaa dhibta weyna halka ay ka timaada hadiya jeer ee gobolada sool ay aada uga cawdaan waxaweye xukuumadd waxbana ma qabata batri taasna mas-uuliyaddeeda waxa haya waxaweye cidda xilka haysa hadday xildhibaan noqoto haddii wasiir noqoto iyo hadda cid kalaba noqotaba in laga shaqeeyo wey in laga shaqeeyo wixii mashaariica ee gobolka sool iyo gobolka sool iyo sool iyo sanaag iyo cayn in laga shaqeeyo ay xukuumadda iyo iyo bulshada ay isku soo dhawaato taasaan kugu daraya iyagana qolada xilalka haysa